isla wararka ka imaanaya somalilan ayaan ku guda jirnay wasaaradda caafimaadka ee somalilan ayaa isbitaallo lagu daweeyo dadka qaba xanuunka dhimirka waxay ka hergelinaysaa gobolada sool iyo sanaag sida ay wasaaraddu sheegtay agaasimaha guud ee wasaaraddaasi caafimaadka doctor maxamed cabdi xergeeye ayaa wariyaha v o a laascanood cabdikariin olol arrimahani uga waramay
bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsan tahay v o ana way mahadsan tahay bilowgii cisbitaalka maanka ee laga binaynayo ama laga dhisayo gobolka sool gaar ahaan degmada laascaanood cisbitaalkani waxa uu ka mid yahay laba cisbitaal oo wasaaradda horumarinta caafimaadku ay u astaysay inay ka dhisto gobolada sool iyo sanaag labada cisbitaal runtii waxaa loogu talagalay maadaama iyagu markii hore aanay labadaa gobol aanay lahayn cisbitaallo gooniya oo lagula tacaamilo ama lagula tacaalo xanuunada maanka waxa ay wasaaraddu go-aansatay inay runtii labadaa gobolba ay ka dhisto cusbitaalada maanka oo runtii noqda cusbitaallo waaweyn waxaa mid walba lagu dhisayaa afar boqol oo kun oo dollar marka runtii dhowr bilood ka hor baanu halka nimid oo aanu dhagax dhignay cusbitaallada laakiin maanta waxaanu u joognay in wixii aanu dhagax dhignay dhismihiisii la bilaabo shirkadihii baa nala socday dhisayey helay bidhka waxaa kaloo aanu nimid arrimo kaleo iyagana ay ka mid tahay arrinta ogsijiintooda arkayseen inaanu xadhigga ka jarnay iyo goobo kaleo aanu runtii soo eeganayba aniga iyo agaasimaha guud ee wasaaradda hawlaha guud noonahay dhimirka marka laga hadlayo saameyn badan bay bulshada ay ku leeyihiin siyaabo badan baa loo qiimeeyaa hay-adda caafimaadka adduunka w h o way sheegtay saameynta xanuunadaasi kala duwan ay leeyihin waxay ahaayeen xanuuno la ilaabay yacni xanuunada la yidhahda neglected disiiska ay qayb ka ahaayeen waxaanad moodaysay sanadihii u dambeeyey oo dhan ama haddaan idhahdaba nusqarnigii u dambeeyey o dhan waxay ahaayeen xanuuno dhinaca hay-adahan kala shaqeeya wasaaradaha caafimaadka ee wadamada soo koraya aanay xooga saarin amba mashaariicdoodu aanay ahayn mashaariic socota sidaa daraaddeed waxa looga kala tegay communitigii ama bulshadii iyo dowladihii markaa jiray ayaa loo baneeyoo looga tegay ee dowladdana itaalkeedu wuu koobnaa muddadii u dambeeyey wasaaradda horumarinta caafimaadka ee somalilan waxa ay ku jirtay sidii kor loogu qaadi lahaa adeegaa loo fidiyo dadka maanka ka xanuunsanaya oo ah run ahaantii dad dhibaataysan oo aan lahayn cidu hadasha ama u advocate garaysa dhinaca kalena ah dad ballaadhan oo bulshada ka mid a saameyn muuqatana kule qoysaska guud ahaanba geeska africa iyo somalilan oo aynu degannahay taas ayay wasaaraddu muddadii u dambeysay ay xoogga ugu jirtay waxaanu u marnay meelo badan wasaaraddu bajetkii wasaaradda la kordhiyey ugu dambayntiina annagoo iskaashanayna wasaaradda maaliyadda iyo ganacsatada qaadka ayaa waxa loo helay project amba mashruuc internal ah oo gudaha ah oo isku tashigiisa aynu qaran ahaan leenahay in wax lagaga qabto marka cusbitaaladani waxay ka mid yihiin mashruuca aynu wadno ee kor loogu qaadayo adeega loo fuliyo dadkadoctor waxaa jira xarumo badan oo dadkaasi ay ku xidhan yihiin oo goobo kala duwana oo dad ay si gaara u leeyihiin cusbitaaladan aad hirgelinaysaan ma ka saaraysaa dhibaatooyinka dadkaasi qabeen oo qaarkood la sheego in silsilad loogu xidho bal ka waran arrimahaasoo kale waxaad kala socotaan aad iyo aad aad iyo aad way ka saaraysaa baanu isleenahay waxaa noo qorshaysa waxaanu diyaarinay qorshe sannadeed iyo istraatiiji balaansho sanno ah oo qorshasan sannadoodahoo dambe oo wax lagaga qabanayo waa run markii xanuunadani ay noqdeen xanuuno la ilaabay waa aniga ku idhi waxay dib ugu dhaceen qoyskii iyo dadkii ahaa bulsho weyntii ay ka socdeen dadkani ayaa waxay abuureen inay dadkoodii meelo lagu hayo dadna ay samaysteen dadna ay geeyaan da qofkii iska geeyaan markii waan meelo dee lagula labada xarumood ee sool iyo sanaag su-aasha ugu dambaysaan ku weydiinayo dad intee lag baa ka faa'iidaysanaya mustaqbalka markaad hirgelisaan runtii bilowgii hore waxaanu samaynay outbation oonu labada gobol labada magaalo madaxa ceeri gaaba iyo laascaanood aanu kasii furnay dadkaasi waxay heli doonaan service ama adeeg lacag la-aana oo ay bixinaysa wasaaradda horumarinta caafimaadku runtii waana dad xanuunsanaya meel qura kuma koobna waxaanu eegaynaa inagu waxaynu dee dadkeena reer somalilan baynu hawshan u qabanaynaa laakiin ciddii kale timaadana waa lagu daaweynaya dadkaunbay ka mid noqonayaan waana runtii ujeeddadeennu waxa weeyaan in qof kasta oo xanuunsanaya oo inoo yimaadaa uu helo adeeg lacag la-aana oo istandar ah hadday dawo tahay hadday cunto tahay haddii ay hud tahay hadday nadaafad tahay iyo haddii ay rehabilitation tahayba qorshe ballaadhan baanu ka leenahay
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka somalilan doctor maxamed cabdi xargeeyo oo u warramayay wariyaha v o a ee laascanood cabdikariin colol